bismillaahi raxmaani raxiim salaamulaahi calaykum waraxmatu tacaala wabarakaatu idilhantiinba dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga waraysyada qodobada caawa ku dhegaysa doontaan barnaamijka bandhiga waraysyada waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo la kulmay odayaasha dhaqanka gobolada waqooyi cabashooyin ka jira doorashooyinka gobolada waqooyi sidoo kaleeto qodobada aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mida kulan looga hadlayay xoojinta amniga degmada kaaraan oo lagu qabtay magaalada muqdisho kulankaasi oo ay ka qayb galeen wasiirka wasaaradda amniga iyo sidoo kaleeto waxgaradka magaalada muqdisho waxaanu idinkaga haynaa warayse la xiriira arrimahaasi qodobada kale ee caawa barnaamijkooda kugu hayna waxaa ka mid a kulan lagu soo bandhigayay kala xadaynta xariiqa soodimeed ee maamulada galmudug iyo hirshabeelle oo maantay wasiirro ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle iyo galmudug ay ka qayb galeen oo lagu qabtay magaalada muqdisho isna waxaanu idinkaga haynaa warayse la xiriira arrimahaasi sida loo kala xadaynayo dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo galmudugga sidoo kaleeto qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka qayb galay shir looga hadlayo horumarinta waxbarashada oo lagu qabtay magaalada janeefa qodobada iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan intii uu socda barnaamijkeena mar kale kulanti wacan oo wanaagsan idilhantiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhigga waraysyada aynu ku bilownay maanta magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay kulan lagu hadlayay xoojinta amniga degmada kaaraan kaasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan gobolka banaadir wasaaradda amniga iyo sidoo kaleeto waxgaradka magaalada muqdisho haddaba kulankaasi ayaa waxaa khudbado ka jeediyey wasiirka wasaaradda amniga cabdulaahi maxamed nuur iyo sidoo kaleeto gudoomiyaha gobolka banaadir iyagoona ka digay falalka la xiriira amni darada waxayna sheegeen in gacan bira lagu qaban doono ciddii hub sharci darraa ku dhex qaadata magaalada muqdisho nabad sugidda degmada ayaa maamulka degmaduba inay ka awood badan yihiin taasi marka kama dhigna inay ka awood badan yihiin bulshada faraha badan ee wanaag doonka ah ee horumarka iyo wanaagga doonaysa ee ku nool degmada kama dhigna inay maamulka hadda aan sheegay dowladdii u soo magacowday meesha inay ka awood badan yihiin marka waxaad qarsato waa ku qurunsadaan ayay soomaalidu tiri meel fog oo shisheeye ama ama xaafado kale ama deegaano kale ama dalal kale loogama imaane waxaad moodaa isxilqaankii bulshadu inuu yaraaday ama leesku halleeyay hawsha sidaa darteed shakhsiyaad faraku-tiris ah oo xumaandoonihii ay ka firfircoonaadeen dadkii samaadoonka ahaa ama wanaagga ka shaqaynaya arrintaas marka qayladhaannadana soo gaaraysa ayay ka mid tahay in la furto dadka oo dadkaas daroogada isticmaalay ee daroogaysan ay furtaan isla markaas kufsi loo geysto gabdhaha kuwa la qabo iyo kuwa aan la qabinba isla markaas iska daa horumar kale oo la sameeyee aan hal jingad la dhisi karin sida wasiirka hadda uu ka dhawaajinay arrimahaas markaa waa arrimo halis ku ah amniga iyo horumarka bulshada mas-uuliyiintuna wax kale uma qorna ama kama shaqeeyaane waxay u joogaanay xilka u haayaan bulshada horumarinteeda mas-uuliyiinta halkan fadhida waa dadka deegaankan loo tiriyo ama ha ahaadeen garsoor ama ha ahaadeen labada gole ee ee ee yacni sharci dejinta ama ha ahaado duubabka ama ha ahaado wasiirada ama ha ahaato saraakiisha sarsare oo maanta uu joogo sargaalkii ugu darajada sarreeyey dad ciidamada ama saraakiisha dadka deegaanka walaalayaal mudanaaliya marwooyin xumaantaas waa lala dirirayaa sida wasiirka amnigu uu hortiinna ka sheegay waxaa la rabaa inta aan lala diririn inta aan qofku qorigu haystaahe qoriga dhigaa la leeyahay haddii uu isku dayo inuu dhaqdhaqaaqana waa intuusa idinku dilin dila imaane marka in ama la dilo ama la dhaawaco ama la qabtaa imaanaysa haddii adiga marka yacni oo ah xigtadiisii ama ah waalidkii ama ah yac walaalkii ama ah walaashii ou danqadku gelaayo hadduu wax kaa maqlaayo hadda waane ceesho joog dheh xumaanta xumaantaga joog wanaaggaa kugu filan ha u dhaqaaqin wax xumaana haddii aad iga diiddana anaa gacanta kaa qabanaya oo kuu dhiibaaya hay-adaha amniga ka shaqaynaya intaas haddaa tidhaahdo waxaan aaminsanahay inuusan gabbaad helaynin oo ou iska dhaafi doono ama wixiisu ay noqon doonaan dhuumaalaysi iyo waxaad u dhaqdhaqaaq yar marka wuxuu xumaanta socota iyo cidda wadaahu xoogaa waxay gabaadsanaysaa dadka oo laxjecla ka hayso intaa laxjecla ka hayso asaga kaama hayso qoftou arku waa dhaca qoftou arku waa dila haweeneedu arku waa kufsanaya sidaa darteed ha oggolaanin xumaanta noocaasa qofka shaqaynaaya ehelkaaga ma aha magac kale u yeesha ama burcad ou naqday ama tuug ou naqday ama waxuu naqday daraagiste ama alkuliste magaciisii waa ka tega magac kaleu qaatay oo ah midaan wanaagsanayn oo bulshada lid ku ah waxa noocaasa marka walaalayaal aan meel uga soo wada jeesanno aan nacno haddii yacni kaaga xun iyo yacni aada difaacato ama uusan kula xumayn dhibaatada imaanaysa waxa waaye bulshada ood adigu ka mid tahay horumarkeedii iyo nolosheedii u baabi'inaya marka dadkii noloshooda ciriiriyay noqonaysaa waxaa la rabaa marka in cid kasta oo degmadan ku noolu oo dadaal karaankiisa oo u galo sidii degmadan ay ku noqon lahayd meel amni ah oo xasilan oo jidadkeedu furan yihiin oo nadaafadeeda ookay tahay oo horumarkeeda iyo dibudhiskeedu ou la tartamaya degmooyinka kale waa laga dhawaajiyey haddaa tahay degmooyinka waxay joogaan inay ayaga bulshadu intay isxilqaamaan ay laamiyo dhistaan waxay joogaan inay ayagu ay nalal surtaan waddooyinka intay isxilqaamaan oo horumarkii ayagu gacmahooda ay ku samaystaan businesskoodii iyo ganacsigoodiina ay si aad u horsaraysa ay u horumarsadaan innaga waddooyinkii la dhisa haawanaya oo cidlo ah waad aragteen waa la naleeyay haddana weli waa haawanaya hal qof oo xataa inta maqaayada wax ka samaysta soo camir waa la laayay hadda yacni waddooyinka inta badan waa dhisan yihiin waad ogtihiin kuwa dhisnaa qaarkoodna ciid iyo qashini balaayaa xiray markaasaad moodaa in yacni kabaro iyo miisas inta lasoo dhiga mirshabiyada iyo laamiga dhexdiisa waftaad la hadasha uu qora la boodaayo ama daroogadaba lagu iibiyo waxaas marka wax la aqbali doono ma aha mas-uuliyiintii ku shaqada lahaa shaqadaasna hadda way joogaan mas-uulad mas-uul kasta waa inuu shaqadiisa si hufan oo dhammaystiran oo u qabto u qabsado haddii alla idmo magaalada marka goobaha la dhisayna waa in bulshadu ay ka faa'iidaan dib u dhiskaas ma inta aan dhisnayn waxawaa ran abowtka ama argada liido ilaa degmada kaaraan intaasaan hadda dhisnayn laamiyada intooda kale waa dhisan yihin dhankan kale oo dhilakaysina xaggeeda waa qorshe ay noogu jirtaa inaan dhisno wax yaroo nooga dhiman meeshaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo safaaradda talyaaniga ilaa jubbana qorshaheeda waa wadnaho inta kale waa lasoo dhisay laamigaas marka waddadaasoo wax yaroo dhammaystiroo ka dhiman yihiin ee intaan yaroo labada laami isku xirta intaasaa ka dhiman meesha waddooyinka inta kale waa la dhisay waxaan mashquul ku nahay marka waddadii la dhisay in la naleeyo degmada maamulkeeda waxaa looga fadhiyaa iyo bulshada deegaanka ku nool inay oloolo nadaafadeed iyo isxilqaano samaystaan deegaanka ay ku nool yihiin ay waddooyinkiisana furaan nadaafadiina ay ka shaqeeyaan oo ay bii'o ama ama goob nadiif ah ay ku noolaadaana laga rabaa biidn illahi alkariim marka wixii adinka karaankiina yacni ka baxsan maamulka gobolka banaadir ayaa diyaar idinla ah inuu garabkiina istaago gaadiidka dowladda hoosaa diyaara baalooyinkii iyo gaadiidka kulli waa diyaar ee adigii ka shaqaynaya waa diyaar kaashada oo oo mataqaanaa dhinac walba iska hagaajiya biidn illahi alkariim laakiinse waxa ugu muhiimsano oo la-aantood aan la jiri karin ama aan la noolaa karin waa amnigee amniga aan isu wada xilqaanno qof amni darra ka shaqaynaya qof mataqaanaa garab istaagsan ama marmarsiya u raadinaya yaan la helin oo dhammaanteen aan wada nacno wixii xun intaasaan rabaa inaan idhaahdo duubabka iyo mas-uuliyiinta dhammaan halkan joogana waa uga mahad celinayaa kasoo qaybgalkooda iyo wakhtiga badan oo ayna siiyaan waxaan ka mahad celinayaa qabanqaabada iyo abaabulka munaasabadan maanta aan uga hadlayno amniga degmada kaaraan dugaaska wuxuu dhahay munaasab ma aha maanta in laga hadlo horumar horumarna ma jira laakiin si kale aan u dhigaynaa waxaan leenaha caqabadaha hortaagan horumarka degmada waxaan rabaa bulshada degmada kaaran inaan u xaqiijinno inay fariintiini noo soo gaarta si waafi ah aadna ka garan kartaan mugga iyo miisaanka loo yeelay in laga jawaabo fariintiinii ama cabashadiinni ku aadaneed caqabadaha ka jira degmada kaaran oo ay kow ka tahay dadka sida maalaayacniga loo dhibaataynayo hadday noqon laheed in si gardarra ah loo dilo loo dhaco gabdhihii loo kufsado ama la hor istaago dadku inay horumariyaan deegaankoodii sida dhismayaashii iyo arrimihii kale laga dhawaajiyey waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo inaynan jirin duruuf ah ama kaliftay inaana inaan la kari karin in wax laga qabto tuugsaqajaanka dhibaatooyinka aan sheegna u geysanaya shacabka waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo ama aanan marna welwal ka qabin inay ku filnaan waayaan tuugsaqajaanka iyo waxa la midka ah hay-adaha amniga ee dowladda federaalka gaar ahaan kuwa gobolka banaadir meeshan waxaa laga dhawaajiyey inay jiraan dad hubaysan oo qoryo wata aan ahayn kana tirsanaynin ciidamada dowladda federaalka soomaaliya qofka soo xirta darees sifa sharciyadarraa ku soo xirta qorina soo qaata isla ficilka isla markaasu wuxuu ku jiraa baldembiyeed asigoo wax falow geysta aan la arag waayo taasaa baldembi ah inuu dareys soo xirto asigoo aan haysan sharciyada uu ku soo xirto inuu qori soo qaato asigoo aan haysan sharciyada uu ku soo qaato waxaan rabaa inaan idiin xaqiijinno inay fariintaasina soo gaartay aniga iyo guddoomiyaha iyo wasiirada iyo saraakiisha kale halkan joogana aan ka tashanay dhowaanna aan ka qaadi doono tallaabada ku habboon dalabkii degmadu soo gudbisay ee guddoomiyaha usoo gudbisay innagana wuuna soo gaaray jawaabta aan ka bixinana waxay tahay inay heedaha amnigu ay heestaan amar buuxa inay ka qaadaan dajowga laga cabtay ama caqabadaha ku haya degmada kaaraan tallaabada ku habboon saraakiisha sababta loogu yeeray saraakiil badana nala joogta maanta wax toona kama qabno dadka dhibaatada ku haya inaynan asgar ahayn asgarina ugu yeeri mayno mana ugu yeeri karno qof fararka foosha xun ee aad aragtaan ku kacay waa dembiile waa tuug waa waa magac kastoo xunuu leeyahay oo ku habboon falalka uu geysanaya ama ficilada oo kudha oo ku dhaqmaya laakiin waxaan rabnaa inaan idin xaqiijinno ama aan idinka dalbanno duubabkuna inayna soo daba kicin waxaa nala jooga heedihii garsoorka oo iyaguna sida ay halkaan guddoomiyaha maxkamadda raafaanku uga xaqiijiyay diyaar waa inay waajibaadkooda ka gutaan ciidamadii qaybahoodii kala duwan waa ay joogaan ciidamada marka degan ee milatariga ah halkan ama saraakiisha xaqay u leeyihiin inay deganaadaan degmada sida ay u degan yihiin saraakiil la mid ah degmooyinka gobolka banaadir laakiin waxaa waxaan ka codsanaynaa laba arrimood labada arrimoodoo laga baahan waxay tahay inay gacan ka geystaan wax alaalay wixii looga baahdo sida uu ballan qaaday jenaraal gacmadulle waan uga mahad celinaynaa waxaa kaloo aan ka dalbanaynaa saraakiisha inay ciidanka ilaalada u ah ee ay xakumaan maanta laga bilaabo ama caawa laga bilaabo fayliyaan faraanne inaynan dhici karin ama aynan ku kici karin inay xabad ka ridaan degmada waxaan maqalnaa anugu dadka eryadan degan aan ka mid ahay waxaan maqlaa xabado uun habeen walba dhacay oo si aan sababta aan la garanayn u dhacay waxaan rabnaa inay faraan inayan dhici karin inay xabad ridaan waxaan rabnaa inay faraan inaynan sax ahayn inay magaalada dhexdeeda inta qori ku qaataan ayagoo ay dhici karto inaan si sax aynan u libisnayn ama shaqo sax aynan ku jirin inay xaafadaha dhex maraan oo dadka cabsi geliyaan oo qalqalgeliyaan anugu marna ma qabo nin sargaal ah ee raalli ka ah fararkaas xun in askar ilaaladiisa ka mid a ama uun si asiga calaaqa ulale ay ay ka qayb qaataan haddii wuxuun ay jiri karaan ama ay dhici karaan waxaan rabnaa arrimahaas in saraakiisha serious u qaataan si dhaba u qaataan iyo codsigeenna labaadee ahaa saraakiishu inay gacan mugle ka geystaan gacansiinta ama taakuleynta ciidamada amniga maalmaha soo socdana waxaa ka bilaaban doona howlgallo saas daraaddeed waxaan codsanaynaa in gacan buuxda la siiyo waxaa kaloon idin xaqiijinaynaa inaan diyaar u nahay codsi kasta degmada kaaran maahee degmooyinka gobolka banaadir nooga yimaada inaan ka jawaabno dhibaatadaas waxaa ku hayana ma ahan askar askarna ugu yeeri mayna waa tuugsaqajaan hay-adaheenna ammaankuna boqolkiiba boqol ay ku filan yihiin inay tallaabo sharciga ka qaadaan tuugsaqajaan sidaas oo kale ah adduun waa nalagula xisaabtama aakhirana waa nalagula xisaabtamaya dhacdooyinka foosha xun ee halkan laga sheegay iyo kuwa hore noo soo gaaraba shacabka gobolka banaadir in lagu sameeyo innaguna aan mas-uuliyiin u ahaano mana dhici doonto raallina kama ahaan doono
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka bandhiga waraysyada oodaanoo kale aad ka dhegaystaan habeen walba marka laga reeba jimcaha raadiyo muqdisho mawjada sagaashka magahartis isla wararka magaalada muqdisho ayaynu ku jirnay kulan lagu soo bandhigayay kala xadaynta xariiqa soodiimeed ee maamulada galmudug iyo hirshabeelle ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka qayb galay kulankaasi wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha qaranka iyo sidoo kaleeto mas-uuliin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya haddaba markii kulankaa soo dhammaaday goor dhaweeto waxaa qadka teleefoonka ku wareystay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee qaranka khaliif cabdikariin isagoona iga warbixiyey xaaladaha dalka ee ku aadan xad soodimeynta dowlad goboleedyada dalka waan dhawahay masantiisi aada waa mahadsantihiin marka kulley aada u mahadsantihiin shirkii maanta kulley aan qabanaynay haddaad waxay weydiiseen marka kulley shirka maanta waxaa loo qabtay galmudug iyo hirshabeelle labadaas dowlad goboleed oo wasaaradooda arrimaha gudaha wasiiradooda waftii hogaaminaya marka qaarnay noo imaadeen iyo wasaaradaha federaalka oo dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha qorsheynta arrimaha dibadda hay-adaha amniga immigrationka baaliyadda kulli wasaaradaas oo dhan ayaa joogay odaa- wasaarada federaalka waxaa kaloo jooga wasaaradda arrimaha gudaha oo hogaaminaya agaasimaha guud marka hoolahaasaa laga hadlayay waxayna ahayd daahfur loogu talagalay dowlad goboleedka galmudug iyo hirshabeelle in suulinta udhexaysa la bilaabo hadduu ilaah yidhaahda horeyna waan ugu tagnay xarumahooda waan kasoo wada hadalnay aan kasoo maldhignay waajilin aan kasoo samaynay marka arrintaas yaa daafurteeda ahayd oo wada saxiixanay hadduu ilaah yidhaahda marka muddo dhowna haddii uu sanadka cusub aa hooshaasa habran aan ka shaqayno
een shirkan mid ka horeeyey ayaa galmudug ka dhacay een sidoo kaleeto hirshabeelle waa la kulanteen iyagana oo shir aad la yeelateen een maxay tahay marka waxyaabaha arabti inaad qaadaan oo qorshiin ah
waxyaalaha qorshaan qaadana guddiga sigiisa guddigan guddiga madax banaan xuduuda iyo federaalka wuxuu ka shaqeeyaa arrimaha suulimeynta dalka iyo kanaadhicinta bulshada arrimaha federaalismka si loo hergelin lahaa marka guddiga muddaduu jiray wuxuu samaynaa ilaa un dhowr sano ilaa shan sano meelahaas marka hore wacyigelin uu sameeyey oo dowlad goboleedyada oo dhan arrimahaas ka wacyigeliyey wacyigelintii markaas waxaa kasii xigtay haddana uu kasii xigtay xog uruurin xog uruurintii markaas kadib haddana qorshihii shaqada lagu geli lahaa buu sameeyey marka soodimaha dowlad goboleedyada udhexeeya iyo degmooyinka iyo gobolada iyo rabaa in soodimo loo sameeyo soodimaha la samaynayna ma aha soodimo cusub dowladii dhexe markay dhacaysay soodimihii goboladii iyo degmooyinkii jiray yaa la rabaa si macnaha oo la suga meeshii isku haysana la xalle yaa loo baahan yahay wadanka de federaal uu noqday urur dowladdaxaa maamuleysay hal gacanaa laga maamulayay hal meelaa laga maamulayay hadda dowladdii waxay noqotay federaal waxay u baahatay marka dowlad goboleed kasta soodintiisa iyo maamulkiisa meeshuu ku egyahay in la caddeeyo
een marka soodimaha raba in la sameeyo wadanka daraasad aan samaynay waa toddoba soodimood sida somaliland iyo puntland somaliland eh, puntland iyo galmudug galmudug iyo hirshabeelle hirshabeelle iyo gobolka banaadir hirshabeelle iyo koonfur galbeed koonfur galbeed iyo gobolka banaadir koonfur galbeed iyo jubbaland intaasa waxay rabaan xariiq soodimeyna oo ah soodimaha idaariga ah in la caddeeyo tukasaba daraasaas markaan ka samaynay habrahana waan u sameynay baarlamaanka federaalka horey aan ula wadaagnay macluumadaas wayna muhanaha soo dhaweeyeen olihii marka si guud saas aan u galnay iyaa mid mid u samaynaynaa hadda sanadkii hadda aan waxaan sameynay koonfur galbeed iyo hirshabeelle marka hoolahaas way hoolaha socda hadduu ilaaha yidhaahdo
een marka xog aroorintiina aad samayseen oo aad ka samayseen soodimaan hadda aad shaqadeeda haydaan ee labadan dowlad goboleed hirshabeelle iyo galmudug maxaa inkaga soo baxay oo nala wadaagi kartaa
waxaa nooga soo baxay dadka arrintaas inay aad iyo aada ugu baahan yihiin ayna soo dhaweynayaan oo weliba diyaar u yihiin arrintaas iyada ah si loo helo macnaha soodimahan maadaama ay saas u yihiin macnaha amniga canshuuraha doorashada mustaqbalka oo ah oo qof iyo cod ko iyo daadejinta macnaha oo maamulka hadda markii golaha la dhisaayo deegaanka waxaas oo dhan maadaama ay saas u yihiin aaday usoo dhaweeyeen arrintaas iyada ah marka diyaarna way u yihiin macnaha in laga shaqeeyo oo la sameeyo een xad soodinta u dhaxayso labadan dowlad goboleed halkee ka bilaabanaysaa een intayse la egtahay baaxad ahaan dhulka u dhaxeeyo oo ilaa hadda aad rabtiin wax ka qabataan
labadan soodima dee labadan dowlad goboleed oo hirshabeelle iyo iyo galmudug haddi xaggina waxaa waaye etoobiyaay dhacayaan xaggina badday dhacayaan abuurta
haye
meeshaas iyada inta kilomitr ay tahay injineerada yaa sawiray hadda kilomitrka kolka mahayaani soodima kastaba inta kilomitr ay tahay way noo sawiran tahay oo macnaha waa noo qiyaasan tahay marka meeshay ka bilaabato xaggana etoobiya dhacaysaa xaggina badday dhacaysaa soodintaas oo dhan baa la rabaa in lagu shaqeeya abdullaahi marka la eego een xaduudo ama sohdimo een khilaafyo dhuleed ayaa ka dhasho sidee uga baaraandegteen khilaafyadaasi inaysan sababin een gacanka hadal
arrintaas aad aan ugu baaran degnay horta soodimahaatan samaynaya gobolada macnaa gobol kasta oo soodimu lahaa soodimihii hore yaa la raacayaa midda kale markii la samaynayo abraahan u samaynaa waxaa ahaa sheedintaa la samaynaya degmooyinka macnaha meeshaas dhaca iyo gobollada meesha dhaca maamulkood iyo dadkaas deegaanka ah oo meesha aqoonta u leh labada qolo waxay soo magacaabayaan guddi oo arrintaas ka shaqeeya guddigaas wuxuu ka koobnaanayaa degmada markaas welinta maraysa maamulkeeda dad ka socda gobolka maamulkiisa dad ka socda wasaaradda arrimaha gudaha dad ka socda xafiiska madaxweynaha dad ka socda baarlamaanka oo dowlad goboleedkaas guddigiisa arrimaha gudaha dad ka socda iyo dad khubara ah oo deegaankaas jooga oo dowlad goboleedkaas ka mid ah deegaanka aqoon u leh sida dadkii canshuuraha hore ka shaqayn jiray ama dadkii amniga ka shaqayn jiray booliska ahaa dadkaas dad la mida iyadana oo ah adeelgudi oo ah oo dad xuqugaal ah dadkaasaa laisu keenayaa dadkaas iyo macluumaadkooda la raacayaa waxaana la samaynayaa satelliteka markoo laga soo warayaa suudinta markaasaa la hordhigayaa uulooyinkii wax dhan meeshay dhacayeen marka in alla inta isku waa qoladaana gooniya loola kulmayaa qoladaana gooniya loola kulmayaa markaas kadib iyo haddana labada guddi laisu keenayaa marka halkaasaa la marayaa marka meeshii laisku raacana waaba okay meelihii laisku raaci waayana xog intaas ka dheena la raadinayaa marka waxaan laisku daya arrintaas yadaa waxa laisku waafaqsan yahay laba dowlad goboleed inay kasoo baxaan markaas kadib iyo guddiga marka warbixin ka diyaarinaya baarlamaanka federaalka keenaya
dadka qaarso uma malayn karaan in arrintan ay tahay inaad kala qaybinaysaan gobolada dalka
fahmigaas waa fahmi khalada oo khalad ahaa soomaalida marka hore ay qabtay laakiin hadda waan ka wacyigelinay wax gobol la kala qaybinayn ma jiraan hadda saxaafadda nafteeda haddii fahmigaas ay si xun u fahamtay waa in laga saxaa la rabaa wax gobol la kala qaybinaya ma jiraan maamul waa soodinta la samaynayo waa soodimi idaari ah soodino maamul waay ninkan guddoomiye degmaa tahay marka la yidhaahda inta lagula xisaabtamayo amnigeeda canshuurtiisa meeshay ku eg tahay golaha deegaanka ladhisay meeshuu ku eg yahay waa soodimi idaari ah soodimi idaari ana wax dad kala qaybinaya ma jiraan daaqsinuun khusaynin macnaha reer guuraha kala khusaynin wax uu khuseeye male maamuluu khuseeyaa waadna ogtahay waddan marka hore buu lahaa arrintan hadda gobolka banaadir markaan joogna gobolka banaadir meel buu ku egiyay sooma waxaa la raacayaa soodimihii jiray sagaashan iyo kowdii ka hor maamul goboleedyada kulligood macal gobolka banaadir soodimihii sagaashan iyo kowdii dowladii dhaha markay dhacaysay soodimihii jiray ya maamul kastaba ku egiyay halkaas laga ambakaadaya marka wax reer guuraa iyo shacabkii huseeye ma ahba daaqin huseeye maaha soomaali daari wey waa kale iska dhaaf soodin baa lagu magacaabay soodin sideeda waxaa loo adeegsadaa beeraha oo kale gurigaa naftiisa soodin uu leeyahy guriga naftiisa soodima leeyahy marka soodimaha waxaa waaye waa soodimo idaari oo maamul ah maha soodimo shacab iyo huseeye maaha marka arrintaas waa saas waxyaan shacabka aan ka wacyigelinay waxaa la yidhaahda waa soodintaa meesha markii la sameeyo wax derbi la dhigaayo maaha wax macnaha la samaynay haddii laku diidin oo beri la sursuray maaha war calaamadaada halkaas canshuurtaas meeshaas meeshaas geedkaasay ku egtay intaas wey intaasaa waxaa rabaa in laga dhigo si oo macnaha qoraal ah oo ku jira hadda laku diidin oo maaragtay oo oo casiyeysan in laga dhigayaa la rabaa marka intaas waay shacabkana waan ku wacyigelinay dowlad goboleed dowlad goboleedyada shanta ah oo xibnaha dowlada federaalka ka mid ah sii la arkaa waxaan ku qabanay markay ugu yar tahay lix ma toddoba workshop oo bulshadoo dhan loo qabanayo arrimahaasaan ka wacyigelinayo mustawadaas marka dowlad goboleedyada kulligood way macnaha ka soo gudbeen waxay waxay og yihiin arrintaas yadaa inay maamul idaari ay tahay sooyin arrintaas waa laga soo gudbay qaansiin alxamdulilah waxaa jira goobo muran ka taagnaa oo aan xal ka gaarin arrintaasi halkay ku dambaysaa mase dhammaada qorshaheeda
arrintaas yadaa boqol kiiba sideetan waa la xaliyey meel yar oo aanan la tegi karin yaa jirtay meelihiin markaa farsamo kale oo lagu xaliya ayaan u raadin rabnaa laakiin meelihii badi waan xalinay dadkii yaqaanay deegaanka rasmi u yaqaanay yaan helnay oo dowladdii horeba la noolaa yaan helnay macluumadaas marka iyaga naftooda markii ay tageen oo deegaamadooda ku noqdeen dadkaas noo soo gudbiyeen arrintaas badi waa la xaliyey boqol kiiba sideetan waa la xaliyay arrintaas wax had muran oo rabsho ka taagan ma jiraan waxyaalaha dhimana wax muran rabsho ka taagan ma jiraan
rajadiina ah inaad soodimo u samaysaan dowlad goboleedyada oo dhan qorshahaasi ilaa intee kale ayuu qaadan karaa haddii aad qiyaastaada nala wadaagto
wallaahi su-aal fiican wey qorshahaas qorshe aada u ballaaran waaye oo dowladnimadana aasaas u ah hadday doorasho tahay hadday amni tahay hadday canshuuro tahay hadday khayraad wadaag tahay hadday golo deegaan yahay hadday daadejinta tahay dowladnimadoo dhan waxyaa ma waxaa weye wax asaas u ah waay marka shaqadaas waxay u baahan tahay macnaha diyaargarow fara badan dad macnaha badan oo macnaha aqoon u leh macnaha waxay u baahan tahay budget culus ay u baahan tahay dowladda federaalka nafteeda waxaa arrintaas iyadaa looga baahan yahay arrintaas shaqadaas intaas eg oo muggeeda ah iyada nafteeda inay ka qayb qaadata arrimahaas marka sii la rabay oo haddii oo macnaha ah, xaqay ay leedahay la siiya waa laga shaqayn karaa muddo kolley way qaadanaysaa khasab sababtoo ah dowladnimadii aba hadday qunyarsood iska hormoogta iyo sii la rabay meel kastaba aan la tegi karin marka duruufahaas ku hareeraysan oo xag amni ha ahaata xag dhaqaala ha ahaata xag aqoonta la kordhiya ha ahaata hadiiba la hela waa howl laga shaqayn karo aad iyo aadna dadku ugu baahan yihiin
guud ahaan barnaamijkii bandhigga wareysada ood ka dhagaysanayseen reediyo muqdisho intaasi aanu kusoo gabagabaynayna intaynu kulmayno barnaamij midkan lamida sidaa iyo ammaane allah